ku dhowaad soddon musharax oo u tartamaya siddeedda kursi ee aqalka sare ee ka soo galaya maamul goboleedka hirshabelle ayaa maanta khudbado ka horjeedinaya baarlamaanka maamulkaasi doorashada ayaa iyaduna dhacaysa maalinta berita ah warbixintan waxaa inoo soo diray xuseen xasan dhaqane todobaiyo labaatanka musharax ee berito u tartami doona kuraasta aqalka sare ee deegaan doorashadoodu tahay hirshabelle ayaa maanta khudbadahooda ka horjeediyay xildhibaanada baarlamanka hirshabelle guddiga doorashada ayaa musharax walba u ogolaaday toban daqiiqo si uu taariikhdiisa iyo waxqabadkiisa ugu soo bandhigo xildhibaanada goobta hadal jeedinta ayaa waxaa ku sugnaa guddiga doorashada heer federaal iyo ka maamul goboleedka hirshabelle muuse suudi yalaxow oo kamid ah xildhibaanada aqalka sare ee wakhtigu uu ka dhammaaday ayaa mar kale waxa uu u taagan yahay in dib loogu doorto kursigii uu ku matalayay hirshabelle hadal kooban ayuuna goobta ka jeediyey
wax warkaygu ma badnaa doono wax aan soo qabtee ma aqaan ma ii miisaan sanduuqa dhaladahaan ka arki doonaa waxaan qaban doonana ma ogi qaayiban ka ah waxaan idinka codsanaa sanatar aqalka sare ahaan ahay haddaan u qalmana iigu celshaa haddii awal aad i dhibsateen na ummadiinna ay dhibsateen iga reeba danjire maxamed nuur tarsan oo ka mid ah musharaxiinta aqalka sare ee hirshabelle ayaa isagana waxa uu ka warramay waxqabadkiisa haddii la doorto waxaan ka damacsana hirshabelle waa labada goboloo laysku dabaray waa labada goboloo ugu khayraadka badan wadanka hadday noqoto biyo hadday noqoto dad hadday noqoto beero hadday noqoto bad hadday noqoto kalluun waxaan rabnaa in ay noqoto sida khayraadka u yaallo inay ula yeesho dadkuna u ekaadaan magaalooyinkoodana u ekaadaan baan rabnaa waxaan rabnaa inaan bedelno waxaad aragteen sanaytaro aad doorateen oo idinka taga ee afar sano dabadeed idin dhahaa haddaan koynee ma rabo aniga halkaana waxaan ka furayaa xafiis oon bishiiba hal mar imaanahayo hiiraanna waxaan ka furaya xafiis aan bishii hal imaanahayo waxaan samaynayaa sekretariyad iiga qaada dadka cabashadooda iyo dhibaatadooda markaan imaado oon arko cabashadooda meel mid kasta meeshay leedahay ayaan u qaadi doonaa
cabdi daahir guure guddoomiyihii hore ee degmada buulo burte oo ka mid ah mas-uuliyiintii goobta joogtay ayaa waxa uu v o a uga warramay hadal jeedinta musharaxiinta iyo waxa lagu qiimeyn karo khudbadaha way wanaagsan yihiin dad badan oo meesha ka khudbeeyey waxaan dhihi karaa markaan waxay ka bedelan tahay dowlad goboleedyada kale sida loo furay oo tirada badan oo loogu tartamaayo walow weli aan mataqaanaa iska jiraan waxyaalo aan madmadoobaho dadka qaar kuraasta ay mataqaanaa ay sidii loogu talagalay uga tartamin aad iyo aad aan usoo dhaweynaa laakiin waxaan leeyahay baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle labaad waxaan ugu baaqaa dadka u leh tayada iyo qualitiga uleh dowlad goboleedka hirshabelle inay doorashada wakhtigooda ay qalinkooda siiyaan maanta fursaday haystaan ay ku dooran karaan qof wanaagsan musharaxiintii khudbadaha jeediyey maxaa is leedahay qofka khudbadiisa dadku ay u riyaaqeen oo la dhihi karo hadallo ballanqaadba ha u badnaadaan oo dadka qiimo geliyey ama farxad geliyey ayuu meesha ka jeeday xuseen waa mahadsan tahay khudbadaha dadka waa la yaqaanaa qofka siyaasiga ahoo wax rabaa oo wuxuu isku soo aadisanaa wuxuu sheegi karo iyo wuxuuna sheegisa qaban karin iyo waxaaso dhan uu ka hadlaa laakiin dadka waa la yaqaanaa qofka wuxuu qaban karo waa la yaqaanaa xildhibaanada doorashada samaynaayo oo hirshabelle dooranayo aqalka sarena dadka way yaqaaniin waxaan leeyahay inayna ku qaldamin dad aan mataqan hirshabelle mustaqbalkeeda shan sano soo socota aan waxba saameyn ku lahayn oo mateli karin dadka waxa hirshabelle ka qaldan sixi kara inay doortaan oo soo jeedina musharaxiinta maalinta berita ah ku tartami doona sideedda kursi ee aqalka sare hirshabelle ayaa waxaay tiradoodu gaaraysaa toddobaiyo labaatan waxaana tartanka ka haray ilaa lix musharax oo markii hore liiska kusoo baxay guud ahaan ammaanka magaalada jowhar ayaa aada loo adkeeyey magaaladana waxaa si weyn looga dareemayaa ololo ay wadaan musharaxiinta oo ay ku doonayaan in xildhibaanada ay cod kaga helaan xuseen xasan dhaqane v o a magaalada jowhar